halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxuu noogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinaayo ebnagu saaciid sharxin sifahaaga
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu haatan soo gaarnay kitaabka rooma oo qayb ka ah kitaabka ahdiga cusub kitaabkani waa waraaqo cajiib ah oo la ururiyey kuwaasoo bawlos wakhtiyo kala duwan uu u soo dirayey kiniisaddan ku taalla rooma markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay xaalka ku saabsan mudiicnimada doorashada ilaah ma ahan inaan ka dadaqanno wax ilaah uu goostay oo wax waliba isagaa leh ha ku jireen dunidan iyo weliba neeftu ayna neefsanayno haddii uu inaga xidhto ogsijiinta ayaana noolaanaynin in ka badan muddo daqiiqada ah waxaanan idiin sheegnay inay wanaagsan tahay in ilaah go'aammadiisa sacab lagu raaco haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma baalka laba boqol iyo siddeetan ee axdiga cusub ayaa waxaa qoran sida tan sidaas daraaddeed xagga kan doonaya ma aha xagga kan ordana ma aha laakiinse waa xagga ilaaha naxariista leh haddaba looma fidinin naxariistan ilaah si loo aqoonsado waxa dadku uu doonayo laakiin waa hadiyad ku timaada ficilka dadka doonista dadka iyo shuqullada ma ahan kuwa dadka ficiladooda ka shaqaysiinaya dadka waxay la tahay in dadaalkooda aawgii ilaah uu ku jeclaanayo nin dooda ah ayaa wuxuu leeyahay in la dadaalo oo loolan loo galo ayaa waxay tilmaamaysaa go'aammada nimcada laakiin nimcada qaab kale ayay inoogu timaadaa ma ahan ilaah wuxuu inoo fidinayaa naxariis oo wuxuu u samaynayaa in isagu uu yahay ilaah saaxib haddaba yaannu nahay inaan isaga su'aalo weydinno waa ilaahe aynu hawshiisa badbaadada saaxibayaal haddaba sujuud ku raacno waxaannu iminka eegaynaa aayadaha toddoba iyo toban ilaa siddeed iyo toban ee isla cutubka sagaalaad ee warqaddii reer rooma waxaana qoran sida tan waayo qorniinku wuxuu fircoon ku leeyahay tan daraaddeed baan kuu sara kiciyey inaan xooggayga adiga kaa dhex muujiyo iyo in magacayga dhulka oo dhan lagu faafiyo haddaba kuu doonayo wuu u naxariistaa kuu doonayana qalbigiisuu engejiyaa haddaba qaarkiin baa waxaad odhan karaysaan ilaah wuxuu isticmaalay fircoon laakiin haddana ma dooran waxaan markaasi kuu sheegayaa inaan ilaah dooranin fircoon laakiin fircoon waxaa la siiyey fursado badan si uu ugu yimaado oo uu ugu adeego ilaaha baaqiga ah hase yeeshee wuxuu yidhi war anigu waxaan ahay fircoon waanan diiday go'aanka ilaah ee ah in dadkiisu tagaan ilaah wuxuu leeyahay waxay kula noqonaysaa fircoonow inaad diidi karto go'aankayga ah inaad dadkayga sii dayso laakiin ugu dambaynta waad sii dayn doontaa markaana waxaan idiin sheegayaa in doonista ilaah ay weligeedba sii waarto marka qorniinku uu leeyahay ilaah baa fircoon niyaddiisii adkeeyey ayaa loola jeedaa in ilaah uu ku qasbay fircoon inuu yeelo waxa qalbigiisa uu doonayo ilaah wuxuu ku qasbay inuu sameeyo waxa qalbigiisa ku jira un markaana waxaan idinku leeyahay naarta laga heli maayo nin aan dooran iyada waxaana tahay qof go'aammadiisa samaysta haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka sagaalaad aayadda sagaal iyo tobanaad waxaa qoran sida tan waxaad igu odhan doontaa muxuu weli ii eedaynayaa waayo yaa doonistiisa ka gees noqda haddaba tanu waa sida qofka caadiga ah uu isleeyahay oo waxaa dooddu ay noqonaysaa haddii uu adkeeyey niyaddii fircoon muxuu haddaba qalad ugu tiriyey miyaannu fircoon samaynaynin danta ilaah haddaba waxaannu horay idinku soo sheegnay in ilaah bannaanka uu keenayey wixii niyaddiisa ku jira si dadku uu u arko haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno aayadda labaatanaad ee isla cutubkan sagaalaad waxaa qoran sida tan laakiinse nin yahow kumaa tahay kaaga ilaah u jawaabayow wixii la sameeyey miyay kii sameeyey ku odhan doonaan maxad sidaan noogu samaysay haddaba qiilka dadka iyo sida ay kaga jawaabaan ayaan marnaba jawaab u noqonaynin dhibaatida jawaabta waxaa laga heli karaa ama ay ku jirtaa danniga guud ee ilaah oo aan lays hortaagi karaynin iminka ayaa loo baahan yahay inuu shaqeeyo oo waa inaynu ilaah ku aqbalnaa rumaysad wax kasta ee doorashadiisu ay tahay haddaba rumaysaddarrida ayaa lagu diidi karaa wixii ilaah uu doortay oo waxay keenaysaa caradiisa in su'aalo laga keeno wixii uu doortay nin isna ka mid ahaa kuwa baibalka ka dooda ayaa wuxuu leeyahay markii qofku uu gaaro heer uu isku masaalo ilaah ayaa ilaahna uu u soo muuqdaa ama uu ugu yimaadaa qofkaasi oo kale weynaantiisa markaasaa waxaa bannaanka imaanaya in ilaah uu leeyahay xorriyad uu wax kasta ku doorto marka qofkuna uu yahay sida dhoobada dherya sameeyaha isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu leeyahay qorahani waxaa markaasi taas oo kale ay ku dhacday rasuul bawlos markii uu cadaadin jiray nimanka masiixiyiinta ah ee joogay dalka reer banu israa'iil ilaa iyo xitaa suuriya isagoo ku kulul diintiisa taasina waa sababta dadku ay xoogga u saaraan dhanka iyagu ay aaminsan yihiin ama ay taabacsan yihiin un haddaba aynu eegno inaan bal xidig yar ku kor socodsiinno samada ilaa iyo wakhti amase aynu duur innagu aynu leennahay oo aan ahayn kan ilaah aynu samaysanno amase aan buuro dhulka ka soo bixinno amase bada abuurno waxaas oo dhan bini'aadmiga uma suuroobaan laakiin waxay leeyihiin ama ay haystaan waxyaabo iyaga ay samaysteen sida sida dhismayaasha faraacinnada oo ay ka buuxaan rumaysadarro iyo xumaan oo dhan ma jiro nin soo daadin kara dharab ama hoos iyo qorraxba keeni kara iyo inuu keeno dayax nuur badan oo samada korkeeda ka daaran sidee baan uga shakinaynaa kii waxaasi sameeyey haddaba tan ahmiyadda leh waxa weeye in ilaah ilaah uu yahay oo dadkuna taasi ayaan beddeli karaynin marnaba bawlos wuxuu isticmaalayaa markaad eegto aayadaha xiga sharaxaad uu kaga hadlayo xidhiirka ka dhexeeya dhoobada iyo dheryasameeyaha haddaba ilaah waa dheryasameeyaha innaguna waxaynu nahay ama laynagu masaali karaa dhoobadii dheryaha laga samaynayey ilaah wuxuu dadka ka abuuray dhoobada dhulka oo wuu sameeyey mase ahan sida ay seentiistayaashu qabaan ee ah in dadku ay daanyeerada ka yimaadeen markoodii hore haddaba dadku iyagaa daanyeero iska dhigaya laakiin ilaah daanyeero kama dhigin ilaah wuxuu dadka ka abuuray dhoobada dhulka oo wuxuu zabuurlaha oo taasi ka faalloonayaa leeyahay sida ku qoran zabuurka boqol iyo saddex aayadda afar iyo tobanaad sida tan waayo abuuristeennu og yahay oo wuu xusuusan yahay inaan innagu ciid nahay haddaba waxa zabuurkan ku qoran ayaan sida badan ilownaa haddaba nebi ibraahim ayaa si sharaf leh uga hadlay xaalkaasi markii uu yidhi sida ku qoran kitaabka bilowgii cutubka siddeed iyo tobanaad aayadda toddoba iyo labaatanaad oo leh oo bal eeg waxaan isu diray inaan sayidka la hadlo anoo ciid iyo dambas ah haddaan hadalladii addoonkii ilaah ee nebi ibraahim ahaa intaasi uga baxno ayaannu ku soo noqonaynaa warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka sagaalaad aayadda kow iyo labaatanaad oo ah dheryasameeyuhu miyuusan lahayn amar uu ugu taliyo dhoobada inuu fud keliya ka sameeyo weel ciso leh inta kalena mid aan ciso lahayn ilaah wuxuu haatan kala qaadayaa kuwa xurmada leh ee dhoobada laga abuuray iyo kuwa aan xurmada lahayn ee dembiilayaasha ah maxaa wacay nebi muuse dhoobo ayaa laga abuuray oo isla dhoobadaas ayaa laga abuuray fircoon markii aad dhoobada eegto intaan dadka laga uumin ayaa waxaa cad inaanay ahayn wax ishu soo jiidanayso laakiin naxariistiisa ayaa keentay in qaybo dhoobadaasi ah ay ciso yeeshaan haddaba dheryasameeyuhu xaq buu u leeyahay inuu sameeyo weel aan dadka hortiisa qiimi ku lahayn oo caadi ah haddaan halkaasi idiin fasiro ayaa loola jeedaa inuu isla dhoobadaasi ka samayn karo weel sida ashuunka oo kale ah mid kalena uu ka samayn karo dheri aad u yar oo aan biyo badan qaadi karin ama aan xitaa hal qof cunto uu ku karsan karin waxaa cad in ashuunka uu ka wanaagsan yahay dheriga yar sidaas si la mid ah ayaa dadkuna uu u kala wanaagsan yahay haddaan horay idinku sii wado waxaa qoran warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka sagaalaad aayadaha laba iyo labaatan ilaa afar iyo labaatan sida tan bal maxay la tahay ilaah haddii isagoo doonayo inuu carradiisa muujiyo oo xooggiisa dadka ogeysiiyo uu samir badan ugu dulqaatay weelasha carrada oo loo diyaariyey baabi'idda iyo inuu hodantinimadii ammaantiisa ogeysiiyo weelasha naxariista oo uu hore ugu diyaariyey ammaanta xataa kuweenna uu u yeedhay oo uusan uga yeedhin yuhuudda oo keliya laakiinse uu uga yeedhay qurumaha kalena bawlos wuxuu bayaaminayaa xaqiiqada ah in ilaah xor uu u yahay inuu howl qabto iyadoo ay ugu wacan tahay weynaantiisa iyo qaadirnimadiisa iminka bawlos wuxuu inoo muujinayaa in ilaah samir iyo naxariis uu ku dhaqmo inkastoo welibana ay jiraan qaar ka mid ah kuwii uu abuuray oo sharnimo ku shaqaysta sida fircoon oo kale ilaah uma samaynin kuwaasi oo kale inuu baabi'iyo laakiin waxaa baabi'inta keenaya caasinimada iyo dembiga dhoobada ama wixii la abuuray ku dhex jirta ilaah wuu ku qumanaan lahaa inuu weliba isla markiiba dadka xukun ku soo rogo laakiin dadka dembiilayaasha ah kama uusan yeelin inay ahaadaan kuwa aan nolol lahayn laakiin waxay ahayd inay adeecaan ilaah inkastoo ilaah uu necab yahay dembiga oo ay tahay inuu xukumo ayaa waxay u muuqataa intaasu ay tahay kama dambays oo naxariistiisu ay joogto tahay oo ay gaarsiisan tahay uunkiisa oo dhan ilaah wuxuu leeyahay waxaa kaloo jira weelal aan ciso lahayn oo markaasi bawlos uu ula jeedo qaranka reer banu israa'iil oo la burburiyey toddobaatan sannadood kadib dhalashadii masiixa ciise masiix wuxuu ahaa kii dadka u sii sheegay baaba'a magaalada yeruusaalem laakiin welibana wuu ogaa oo wuxuu kaloo yidhi ilaahow iyaga cafi waxaa sidaasi ay ku qoran tahay injiilka sida luukas uu u qoray cutubka saddex iyo labaatanaad aayadda afar iyo soddonaad markii ciqaabtii u dambaysay ay dadka ku soo degtay sannadka markuu ahaa toddobaatan sannadood kadib ayaa ilaah u badbaadiyey intii ka soo hartay waxaana kuwaasi loogu yeedhaa weelashii naxariista ama kuwii loo naxariistay haatanna dhegaystayaal waxaannu soo gaarnay maaddada kale ee ah doorashada kuwa aan yuhuudda ahayn sida ku qoran waxyiyada qorniinka haatan waxaynu soo gaarnay halka uu cutubku ku kala qaybsamayo bawlos ayaa waxa uu inoo caddaynayaa in qaranka reer banu israa'iil loo doortay doonista ilaah ma ahan oo keliya howshooda laakiin ilaah ma ahan inuu doortay qaranka israa'iil oo uu badbaadiyey un kuwii u soo leexday oo ahaa kuwii ka soo hadray kuwii la laayey laakiin qurumaha ayuu magaciisa aawadiis ugu yeerayaa dad badan haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka axdiga cusub warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka sagaalaad aayadaha shan iyo labaatan ilaa lix iyo labaatan ayaa waxaa qoran sida tan siduu hoosheeca ka dhex yidhi kuwa aan dadkaygii ahayn ayaan u bixin doonaa dadkayga tu aan ahayn gacalisadaydiina waxaan u bixin doonaa gacaliso oo waxay noqon doontaa meeshii laga yidhi iyaga dadkayga ma ahidiin meeshaas waxaa looga bixin doonaa carruurtii ilaaha nool haddaba taasi waxaa laga soo xiganayaa kitaabkii hosheeca cutubka labaad aayadda saddex iyo labaatanaad waxaanay khusaysaa qaranka reer banu israa'iil butros ayaa welibana wuxuu soo xigtay waxyigan ku saabsan dadka aan yuhuudda ahayn ee rumaysta hadalka ilaah isagoo la hadlaya dadkii yuhuudda ahaa ee wakhtigiisii noolaa isagoo ka hadlaya masiixiyiinta u soo jeesatay inay raacaan masiixa ayaa waxa uu butros leeyahay sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka labaad aayadaha sagaal ilaa toban ee baalka afar boqol iyo lix ee axdiga cusub sida tan laakiin idinku waxaad tihiin jinsi la doortay iyo quruun quduus ah iyo dad ilaah uu iska leeyahay inaad ogaysiisaan wanaagga kan gudcurka idinka yeedhay oo idinku yeedhay xagga nuurkiisa yaabka leh idinku waagii hore dad ma aydin ahayn laakiin haatan waxaad tihiin dadka ilaah idinku markii hore naxariis ma aydin helin laakiinse haatan naxariis baad hesheen haddaba waxyiga labaad ee ku qoran aayadda lix iyo labaatanaad ayaa waxaa laga soo xigtay kitaabkii hosheeca cutubka koowaad aayadda tobanaad wuxuuna quseeyaa quruumaha meel kastoo ay joogaanba waase kuwa u yimaada masiixa haatan iyo mustaqbalkaba rasuul yacquub ayaa isna sidan u hadlay markaan eegno kitaabkii falimaha rasuullada cutubka shan iyo tobanaad aayadda toddoba iyo tobanaad oo leh si nimankii hadhay ay rabbiga u doondoonaan iyo quruumaha oo dhan oo magacayga loogu yeedho taas waxaa yidhi rabbiga waxyaalahaasi muujiyey tan iyo bilowgii dunida markaana ilaah wuxuu soo gaaray ama haatan la xidhiidhaa qurun waliba hadday ahaan lahaayeen yurub afrika aasiya iyo weliba laatin amerika ma ahan inuu haddaba injiilka gaarsiiyey yurub iyadoo ay ugu wacan tahay in reer yurub ay yihiin dad ka sarreeya dadka kale qaar iyaga ah ayay la tahay inay dadka ka sarreeyaan laakiin waxaan idinku leeyahay kama sarreeyaan dowladda shiinaha ayaa wax badan ka horumarsanayd reer yurub wakhtigaasi badankoodii wakhtigii bawlos uu dadka ku wacdinayay injiilka haddaad runta doonaysaan yurubtan haatan joogta way ka duwanayd yurubtii joogtay xilligii rasuul bawlos uu joogay ifka markaana la odhan kari maayo injiilka wuxuu reer yurub ugu yimid inay ahaayeen dad sare waxaa haddaba injiilka uu inoogu yimid raxmadda rabbiga darteed mase ahan dad aawgii haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka sagaalaad aayadaha toddoba iyo labaatan ilaa siddeed iyo labaatan waxaa qoran sida tan oo isaayos wuxuu ku qayliyey wax israa'iil ku saabsan isagoo leh inkastoo tirada reer banu israa'iil ay noqoto sida camuudda badda intii hadhay waa badbaadi doontaa waayo rabbigu hadalkiisa dhulkuu ku samayn doonaa isagoo dhammaystiraya oo soo gaabinaya marka tarjumada dhabta ah waxa weeye ishaaciya xitaa wuu ka xanuunsaday israa'iil oo inkastoo reer banu israa'iil ay u badan yihiin sida camuudda badda ayaa kuwa harayaa ay badbaadi doonaan maxaa yeelay hadalka rabbiga dunida ayaa laga arki doonaa iyagoo u dhacaya sidii uu ugu tala galay oo dhaqsiyo si xaqnimo leh ugu imaanaya xigashadan bawlos uu isticmaalayo waxay ku qoran tahay kitaabkii ishaaciyah cutubka tobanaad aayadaha laba iyo labaatan ilaa saddex iyo labaatan waxaa markaasi la leeyahay kuwa yar baa israa'iil loo badbaadin doonaa wakhtiga dhibka weynu uu imaanayo haddii aad doonayso inaad aragto inta xaqiiqa ahaan soo haraysa ayaa waxaa caddaan ah oo la wada og yahay inay jiraan ilaa iyo shan iyo toban milyan oo yuhuud ah dunidan laakiin wakhtiga dhibka weynu uu imaan doono waxaa haraya oo keliya boqol afar iyo afartan kun oo la shaabadayn doono markaana waa tiro aad u yar marka lala barbardhigo inta ay haatan yihiin waxaa kaloo jira in quruumaha xitaa ay dad yar ka soo hari doonaan marka anigu garan maayo sida xitaa quruumaha dad uu ugu soo harayo kuwaasoo loogu yeedhay ilaah laakiin waxay ku timid naxariistiisa ilaah haddii uu badbaadiyo mid qura ayaa waxaa muuqanaya naxariista ilaah waayo ma jiro mid innaga inaga mid ah oo u qalma naxariista ilaah haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka sagaalaad aayadda sagaal iyo labaatanaad ee baalka laba boqol kow iyo siddeetan ee axdiga cusub waxaa qoran sida tan oo sidii isaayos hore u yidhi haddaan rabbigii sabba'ood farcan inoo reebin sidii sodom baan noqon lahayn oo sidii gomora baa laynaga dhigi lahaa aayaddan ayaa bawlos wuxuu soo xiganayaa ishaaciyah cutubka koowaad aayadda sagaalaad waana warbixin lala amakaago hase yeeshee ku makaabsan qaadirnimada ilaah iyo xorriyaddiisa ah inuu wixii uu doono samayn karo weliba quruntan la doortay ayaa waxay la mid noqon lahayd sidii sodom iyo gomora markii ay dembigoodii iyo caasinimadoodii ku lumeen haddaan rabbiga xaaladda soo dhex gelin oo uu ku soo furan naxariistiisa aan ilan oo uu soo reebin farcan u hara war maxay taasi wejigabax ku noqonaysaa kuwa qabka weyn ee ahludiinka iska dhiga iyo weliba kuwa quduus iskayaalka ah maanta waxaa halkan laynoogu sheegayaa in haddii aanay ina badbaadin naxariista ilaah aynu innaga oo dhan cadaab geli lahayn haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka sagaalaad aayadda soddonaad waxaa qoran sida tan maxaan nidhaahnaa haddaba dadka aan yuhuudda ahayn oo aan xaqnimada raacin waxay heleen xaqnimada oo ah xaqnimada rumaysad lagu helo haddaba tanu waa warbixin cajiib ah quruumaha iyagoo aan rajo lahayn oo aan camal wanaagsanna lagu arag ayay xaqnimada ku heleen masiixa aawadiis waayo ilaah baa keenay oo ay doonistiisa ahayd waxaana horay loogu soo waxyooday kitaabka axdigii hore sidaannu ka akhrinay kitaabkii ishaaciyah ee ahayd in quruumaha la badbaadinayo haddaan horay idinku sii wadno ayaa waxaa ku qoran warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka sagaalaad aayadda kow iyo soddonaad sida tan laakiin reer banu israa'iil iyagoo raaca sharciga xaqnimada sharcigaas ma ay gaadhin marka dhanka kale laga eego israa'iil oo daba socota ama ku dhaqanta sharciga siinaya xaqnimo hadday raacaan ayaan ku guulaysanaynin inay kaamilaan sharciga markaana taasu waa warbixin argagax badan yuhuudda way isku taxallujiyeen inay xaqnimo ku gaaraan sharcigii nebi muuse loo soo dhiibay hase yeeshee reer banu israa'iil way guuldarraysteen oo xaqnimo taasi kuma helin waxaanan ognahay ilaa maanta in qarankaasu ay isku taxallujinayaan inay xaq ku noqdaan sharciga oo waxay la tahay inay wanaaggooda aawgii ku badbaadayaan ciise masiix oo keliya ayaa xaq aad ku noqon karaysaan oo isaga ayaa wuxuu leeyahay mid waliba oo i soo raaca ama ii yimaada gadaal u celin maayo haddaba waa wax iska hor imaanaya marka ay joogto kuwa la doortay iyo kuwa ku imaanaya ikhtiyaarkooda ee aan la dooran hase yeeshee anigu waxaan haatan soo gaadhay heer aan rumaysnahay in ilaah qaadir uu yahay oo uu xor u yahay inuu sameeyo sida doonistiisa waafaqsan oo doonistiisuna waa tan hagaagsan isaga xaqdarro kuma jirto qaldaadna ma sameeyo dadkuse qaldaad bay sameeyaan oo kuwa dawladdu waxay sameeyaan qaldaad welibana dadku way rumaysan yihiin iyaga saaxiib maxaad ilaah u rumaysan kari la'dahay ilaah wuu wanaagsan yahay waana xaq oo wax waliba oo uu sameeyana xaqnimuu ku sameeyaa haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadkii reer rooma cutubka sagaalaad aayadaha laba-iyo soddon ilaa saddex iyo soddon waxaa qoran sida tan tan sababteedu waa maxay maxaa yeelay rumaysadkuma ay doondoonin shuqullada samayntooda mooyaane waxay ku taranturoodeen dhagaxii taranturrada sida qoran bal eega waxaan siyoon dhexdhigayaa dhagax lagu taranturoodo oo ah sallax lagu xumaado oo kii rumaystaa isaga ma ceeboobi doono haddaba halkan waxaa ku qoran oo laga soo xigtay aayadahan kitaabkii ishaaciyah cutubka siddeedaad aayadda afar iyo tobanaad iyo isla ishaaciyah cutubka siddeed iyo labaatanaad aayadda lix iyo tobanaad yuhuuddu waxay taasu ku noqonaysaa sallax lagu tarunturoodo kuwa aan yuhuudda ahayn ama giriigtana waxay u tahay doqonnimo haddaba kan ilaah rumaysan ama ha ahaado yuhuud amase yaannu ahaane waa uu badbaadayaa haddaba inaan xagga maanka iska hoosaysiinno waxay keenaysaa rumaysadka qofka caadiga ah wuxuu raadinayaa inuu u soo saaro midhaha badbaadada isagoo maraya qaab caadi ah oo ku imaanaya howlaha dadka wuxuu isku dayayaa inuu iswaafajiyo madax bannaanida ilaah iyo mas-uuliyadda dadka sida in maanka dadku uu yahay mid aan gurracnayn oo aan dembi lahayn taasuna ma suurtooda dhegaystow
adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin